maxamed cusmaan aadan waa soddon sano jir labada kun iyo siddeeddii ayuu ka baxay magaalada baydhabo ee gobolka baay isagoo kusii jeeday dalka south africa oo ujeeddada uu halkaa ugu socdaalayayna ay tahay inuu ganacsi dhaqaale uu kaga samaynayo ka helo kadibna si uga sii tahriibo halkaas maxamed ayaa ku qaadatay inuu gaaro south africa muddo sannad iyo bar ah muddadan wuxuu wakhtigiisa ku qaatay xeryaha qaxootiga ee kenya iyo magaalada nairobi kadib waddada uu u maray inuu south africa aado ayaa waxay ahayd kenya tanzaniya zambiya zembawi sidaana uu ku gaaray south africa shan sana iyo bar ayuu joogay koonfur africa wuxuu halkaa ka bilaabay ganacsi uu doonayey dhaqaalaha uu ka helo in uu uga sii tahriibo maraykanka dhallinyaro badan oo saaxiibo ay maxamed ahaayeen ayaa lagu dilay koonfur africa waxaa la dhacay marar dhowr ah oo goobo ganacsi uu ka shaqaynayey balse wax dhibaato ah kama soo gaarin isaga laf ahaantiisa markaas ayuu go'aansaday inuu bilaabo safarkiisa uu ku tegi lahaa dalka maraykanka waa tahriib dhammaantiis ahaa khatar badan wuxuu maray dalalka ethoobiya baraaziil ekwador colombiya banama kostarica nakaraka honduras guatemala iyo mexico si uu u gaaro yoolkiisa uu tiigsanayay inay ka gudbaan xuduudaha dalalkaas waxa uu u fududeeyey rag dadka tahriibya ee magafyaasha loo yaqaano maxamed ayaa ii sheegay in mararka qaar ay dhici jirtay in maalmo aysan cunno helin ayna gaareen heer naftooda ay u baqaan isaga iyo dadkii la socday ayna danta ku qasabtay inay cunaan caleemaha geedaha waxaa ku baxay qarash gaaraya kow iyo labaatan kun oo dollar intii uu ku jiray socdaalka tahriibka wallaahi dhibaatooyin tiro badanaan kala kulmay baraaziil markaan ka tagay waxaan sii aaday waddan la dhaho beru beru markaan tagayb waxaa laiga dhacay lacag oo kun iyo shan boqol oo doolara laiga dhacay niman tuugaa meesha nugu qabtay xuduuda u dhexeeya beru iyo ekwador kadib waan kasii tagay markaan tagay colombiya colombiya waddan aad u xun waaye oo askarteedii oo wadalaaluush qaataan ma socon kartid lacago baaday naga qaateen saas ay tahayna waxaan ku lugo-onay howd dheer oo u dhexeeya colombiya iyo iyo banama meeshaasaa niman nagu afduubtaan oo maafiya shan beri bayna haysteen wayna dhaceen dadka qaar way jirdileen kadib ilaah naga sii daayey waxaanu ku jirnay badweynta pacific ocean aan ku jirnay anagoo kow iyo toban saacadood oo halisa oo nafsadeen aan ku weyngaarnay adii waa iskawaa iska dhibaato tahriibka dhibaatooyin tiro badan uu leeyahy
hawdka aad i sheegtay imise maalin ayaad ku jirtay waxaan ku jirnay howdkaasi kow iyo labaatan beri baan ku jirnay annagan waxaa ahaynay labaatan iyo kow nin haa ahaynay oo laba dumaraa nala socotay mid senegaala iyo mid oo kameroonees ah inta kale waxaa ahaynay soomaali iyo bangaladesh iyo gaanees aan ahayn wadamada xuduudahooda meel walba waxaa taagan muqalasaa jooga oo dadka lacag ka qaato marka muqalasiintaas oo dadka human trafic kuwaasaan tahriibinay oo lacag aan siinayn ani total safarkaasi waxaa iga baxday kow iyo labaatan kun oo doolara iga baxday dhibaato iyo rafaad badan kadib maxamed wuxuu gaaray dalka maraykanka balse markuu tegey wuxuu ku noqday maxaabuus muddo xabsi ku qaatay muddadii uu ku jiray xabsiga maraykanka ayuu iiga sheekeeyey inuu la kulmay dhibaatooyin kala duwan oo uusan ka filaynin inuu marnaba qabsan doonaan maraykanka markaan saa u tagnay aan isdhiibnay adi toddobadii bilooda u horeysay meel waxaan ku xirnayn oo detation ah oo iska macquula oo dadka micnaha dembila'aanta ay ku xiran yihiin oo xoogaha borosaaskooda intuu soconaya meeshaay kusii xirnaanayaan kadib toddoba bilood kadib waxaa naloo sii gudbiyey xabsi weyn oo ku yaala gobolka alabama oo la dhaho itowa county jel oo ay ku xiran yihiin dad badan oo dembiilyaala oo madow u badan maraykan oo dadka qaar konton sano xiran lixdan sano dembiilayaashaasay nala xireen oo xabsi laisku ciqaabuu ahaa aad tacdii u yaalaan xabsiga intaa ku dhex jirto meel waxaa waaye oo oo shabaq camala meela uga baxaysa malahan mid waa dabaq dheeraan saarnayn oo konton biyaan camala gudihiis intaa ku jirto qolaa ku xirnaane maalintii oo dhan laba nina isla degantihiin qolka maalintii oo dhan meesha xabsiga ku jira qolkaaga micnaha waa qol isxiraayo oo oo waxaa waaye oo kugu xirmaya markaasaa uga shidba saddex saacadood bisaa bannaanka naloo ogolaa in micnaha aan xoogaho exercise aan samayno subaxeena muusig iyo waxaasaa lagu shidaa qaylo askar cunsuriyiinaa joogtay oo dadka sixun ula dhaqmaya haddaad salaad rabtid waxay ku leeyihiin wadankan micnaha waddan laga salaad maahane aada iska dhigay ku leeyihiin adaab lagu xiraya bishii maarso ee sanadkan lix iyo tobankeedii maxamed wuxuu ka mid ahaa dad laga soo masaafuriyey maraykanka oo laga soo dejiyey garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho wuxuu ka xirnaa lugaha iyo gacmaha siliska uu ku xirnaa ayaa sidoo kale ahaa mid looga dhuujiyey dhexda si uusan isugu dayin inuu baxsan karo sidaas ayaana looga soo dejiyey muqdisho markaasoo uu xorriyad u helay inuu socon karo silis la-aan markii laga furay kadib
markii hadda xabsigana laga soo wadaay alabama ay naga soo wadeen hal habeenaan soo soconay waxaana la keenay ceelboor weyn oo ku yaalo louisiana state basaan soo raacnay oo oo dhowr stateaan soo jirnay stateka waxaan soo jirnay oo alabamaan ka soo tagnay waxaan soo marnay missisipi missisipi waxaan kasii gelnay louisiana intaas basaan isticmaalayna adigii kow iyo labaatan saacadood laba iyo labaatan saacadood meelahaas ayd basaan rin anagoo xiran oo dhexda lugahay gacmaha ka xiran baska dhexdiisaan ku xirana qof walba kursigiisuu ku xiran yahay haddii emergency ay kugu dhacdo oo naqasku kugu xirmo si kaada kugu dhegto cid ku badbaadinaysa malan baska waxaa saaran laba nin nin qor heesta oo daraawalka waardeyna iyo daraawalka bes sharcigooden maahan inay intay soo furaan dadka soo dhex galaan baskay nagu soo qaadeen waxayna keeneen louisianana keeneen louisiana kadib way na soo qaadeen waxayna keeneen ceelboor ku yaalo alexandria la dhaho oo louisiana ku yaala oo dadka laga starxiila meeshayna keeneen waxaa ahaynay tutaalkeena toddobaatan nina ahaynay laba kenyaana nala socotay lixdan sideed soomaaliya oo gabar soomaaliya nala socotay iyo laba nin oo kenyaana total toddobaatan ahayn diyaarada marka lagu soo saaraya ciidana dhexda lagaa soo gelina meel walba ciidanaa taagan dhexda i lugahay gacmaha lagaa soo xira laba askariya garbaha saa kuu hayso diyaarad weynaa lagu soo saaraa oo adoo saa u xiran silsiladii aan ku xirnayn waxaana lagu keenay xamar xamar ay noogu furan kuwa kenyaan oo nairobi naga soo raaca ilaa maraykan ilaa muqdisho waxay u malaynaa labaatan iyo kow saacdood inay ahayd aan soo soconay xamar maalin aan soo degnay duhurkii lix saac duhurnimo markaan soo degaynay meesha kuwii kenyaanka silsiladii ay naga furan marka ceelboorka aan gudaha aan soo galnay oo dhan meesha oo tribunaalka aan soo istaagnay kuwii soomaalida askar unbaa meesha doobna waxay nagu dhaheen awal bidinka wadankiin ka cararee cid idin soo celisa malahana maraykan asaa idin soo celiyey wadankiina qofo meeshuu ka imaad ha aado cid dowladnimo iyo micnaha qaab naxariisda ula hadlaysa oo xataa kudhahaysa wadankaa kusoo dhawow ku dhahay malahan hadda wuxuu joogaa magaalada baydhabo muddo saddex bilood ah wuxuu ku biray qoyskiisa oo ka kooban hooyadiis aabbihiis iyo toban la dhalatay cali isxaaq xuseen waa afar iyo labaatan sano jir sida maxamed cusmaan oo kale tahriib waddadiisu dhib badnayd ku tagay dalka maraykanka kuna jiray dhallinyarada dib loogu soo celiyey dalka soomaaliya cali isxaaqa wuxuu isku maray kow iyo toban waddan oo laatiin amerika ah wuxuuna sheegay in dhibaato badan uu kala kulmay tahriibka waa kan isagoo ka sheekaynaya bis shantii maalin waxaan tagnay magaalo laga raaco magaalo xeebad oo dhahaan turbo magaalo dhahaanaan tagnay soomaali kaleaan ugu tagnay saddex xable ay yihiin iyo toddobo kale inteena waxaan noqonay saddex toban soomaaliya oo saddex ay hable yihiin iyo hal qof oo wadamadan jaad ay dhahaan ka imaadeen suudaan dhinaceeda meeshaan ka tahriibnay doon baan raacnay kun iyo toddoba boqol baana naga qaatay doontaas maya af qof ih berson qofkiiba waxay naga qaateen kun iyo toddoba boqol afar iyo toban ruuxaan ahayn saddex iyo toban baa soomaali ah baddiyaan waxaan ku jirnay toddoba saacadood aan badda ku jirnay badda dhexdeeda waxaa noogu qabtay niman oo drag dealars ah oo gaangistarada colombi ugu weyn badda dhexdeeday nagu qabteen waxay nagu dhaheen maxaa idin soo marsiiyey wadadan annagaa caawo oo daroogo ku tahriibinayna annagaa caawo noo xiran tahay badda ayagoo meeshii nagu haysta laba saacadood meesha badda dhexdeeda nagu haysta ayaa waxaa soo weeraray booliis badda dhexdeeda waxaa ka dhacay dagaal xabado laisku furay aan annaga waan ku dhex jirnahaa biyihiiyaan isku tuurnay meel aan u ordayna ma laha xabadii way socotaa nimankii saddex iyo tobankeena soomaalida saddexdii gabdhaha waxaan uga tagnay doontii dhexdeeda inteena waan dabaalanay annagoo dabaalanayna ayaa waxaa naga soo qabtay meesha markab markab oo oo colombiyan ah oo badda waardiyeyna oo ciidanka ah kuwiyaana qabtay waxaan waa waxayna weydiiyeen sharciga aan badda kusoo galnay warqadihiiaan tusinay annaga waxaan rabnaa inaan waddankeen idinka baxno baanamaan u socnaa bs waxay nagu dhaheen iskaga baxa waddanka maalintii dambe haddana lacaga waxaan bixinay kun iyo toddoba boqol kale ah ayaan baddii ku soo galnay siddeed saacadood kalean badda saarnayn waxaan aadnay banama banama markaan xeebta aan tagnay shan maalin aan loo lugeynay shan maalin baan waxaan ku dhex soconay webi oo lug ahaa oo wixii cunto ah iyo wixii oo dhan naga dhammaadeen labadii maalin ugu dambeysay waxyaabaha igu yaabka badnaa oo aan ka arkay oo aan la kulmay intaan tahriibka aan ku jiray waa colombiya intaas igu dhacday cali isxaaqa muddadii uu xabsiga maraykanka ku jiray dhowr jeer ayaa maxkamad la geeyey isagoo qareeno qabsaday balse waxa uu tilmaamay in markii dambe ku wargeliyeen in intaan ka badan u doodi karin wuxuuna cali ka shaqaynayey gudaha xabsiga isagoo qabanayay shaqooyin gaar ah oo maalintii saddex doolar ku qaadanayay waa kan isagoo arrintaasna ka sheekaynaya kadib xabsi maraykan ahaa intaas rafaado balanaan kala kulmay ramadaantii hadda lasoo dhaafeeyey waxaan ku soomay ee xabsiga maanan haysanin cunto fiican oo aan ku soomo maanan haysan cibaado fiican oo aan samaynayo oo ay maanta la dhihi karo way fiican tahay meeshaan ma jirin waktiga wuu kooban yahay rafaado badanaan kala kulmay a dadka laba maxkamadooda la maraa dad dadka qaar waa laga shakinay dhowr dhowr maxkamadooday maraan ani ilaa waxaan maray lix maxkamadood oo ay ballamo badana la ii qabtay mar waxaa xanuunsaday ninkii xaakiimka ahaa oo arrinteeda u xeel saarnaa qaareenkii iyo mar waxaa xanuunsaday looyarkii oo difaacayga ahaa mar ballamo kale oo waxaa la dhahay go-aanaan kaa soo gaaraynaa annagaa kugu soo celinayna iska noqo iyo waxyaabo kale oo aan hadda aan inta ka sheegi karin wallaahi maya wax lacag ama jirin waxaan ka helay kuwa la dhaho american gataway la dhaho waxay u doodaan dadka oo new americanka ah oo dadka cusub oo maraykanka hadda oo ka doonaya sharciga kuwaasay u doodaan kuwaasaan iskala dagaalamay laba maxkamadood ay igala qayb galeen waxaan ka helay waraaqadaa loo qortaa xafiis ay leeyihiin waraaqadaan u qoray xafiiskay igu ballamiyeen ayagaa ku imaanaya oo ku soo booqanaya sidiiyaan ku helay kadib waxna way ii qaban waayeen waxay waxay igala soo horjeedsadeen ninkii oo oo qareynka oo iga soo horjeeday ee looyarka ahaa maxkamad maxkamadda markii ballantiiba waxay soconaysaa laba saacadood ama saddex saacadood doodaadaa la dhegaysani kadibna midna wuu kaa soo horjeeda looyarka dowladdaa la dhahaa aduu kaa soo horjeeda waxaad sheegtid dhan wuxuu u keenaa been inay been yihiin xaakimkana wuu dhegaysani adigana looyaraad wadataa adna waad doodaysaa dhibaatooyin badan baa ka jirta laakiin saddex saacadood xitaa ani iguma filnayn laakiin waa la iisoo qasbay waxay igu dhaheen intaan ka badan warkaaga ma dhegaysan karno maya maya adoo caadi maxkamaddu waxay ku taallaa xabsiga dhexdiis adoo caadi a lagu geynay cidna wax kuma qabanayso cidna kuma xerayso ani waxaa iga baxday siddeed toban kun oo dollar ayaa iga baxday lacagtaas waxaan ka shaqay south africa south african ka shaqaystay tukaamaan ka shaqayn jiray wax aan lahaana way jireen maxamed cusmaan iyo cali isxaaqa oo hadda labadaba jooga magaalada baydhabo ee gobolka baay oo markii hore tahriibkooda ka bilowday ayaa sheegaya inaysan hadda qorshaha ugu jirin inay tahriib kale dib uga fakaraan